soomaalida ku dhaqan gobolada virginia maryland iyo magaalada caasimadda ah ee washington d c ayaa xalayta iskugu yimid xaflad dhaqaale loogu ururinayey islamarkaana loogu talagalay in lagu kaalmeeyo dadka dhibaatadu ka soo gaadhay dagaalka ka socda magaalada laascaanood aweys maxiidiin maxamed oo ka mida mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee gobolka virginia ayaa u waramay wariyaha v o a sahre cabdi axmed oo xilliga ay xafladdaasi socotay ka qayb gashay islamarkaana waraysigan ka soo qaaday aweys muxudiin maxamed caawa waxaad ka mid tahay dadka xafladan dhaqaalaha loogu ururinaayo magaalada laascaanood joogo bal ugu horeyntii waxaad iiga warantaa inkastoo ilaa ay haatan xafladda ay socoto haddana ujeeddada halkan aa u timaadeen maxay tahay horta jaaliyadda waxaan ka mid ahay aniga northern virginia oo washington area xafladan caawa aan samaynana waxay tahay fondraising loogu samaynayo dhibaatada ka dhacday laascaanood iyo agagaarkeeda marka yaa ka soo qayb galay waxaa aad iyo aad marti sharaf badan ayaa ka soo qayb galeen oo ka mid ah wasiiro hore safiiro hore takhaatiir aya nooc oo communitiga dadka degan way ka soo qayb galeen waayahay dadka tiradooda intee lagu qiyaasi karaa wallaahi waxaan ku sheegayaa tiradooda maanta around the four hundred people plus weeyaan shan boqol ku dhowaad gaarayaan waayahay ujeeddada maxay tahay markaa halkan aad isugu timaadeen ujeeddada waxay tahay annaga haddaan nahay soomaali communitiga oo virginia area waa inaan sobort garaynaa walaalahayna maal beeleen hantidooda ilmahooda dhibaata badanna ay soo gaartay waa tahay marka dhaqaale ayaad guraysaan yes dhaqaalayaan guraynaa waxaan also ku talagelaynaa inaan caafimaad iyo daawooyin kale iyo waxyaalaha kale la mid ah along the way inaan la samayno dad aad u fara badan ayaa sida aad sheegtay hoolkan jooga caawo oo isugu yimid oo soomaali kala gedisan meelo kala duwanna ka yimaadeen ha ugu badnaadaan gobolkan dhaqaalahaas la aruurinayo waxa lagu qabanaya maxay tahay dhaqaalahaas waxa waaye in maaragtay dadkii ay meel cidla jiifaan teendooyin daawooyin wax walbaa loo baahan yahay naagihii wax dhaleen bannaankay ku dhalaayaan caruurtii oo xanuunsan iskool ma jiro biyihii ma jiraan wixii o dhan in lagu talagalay waay waayahay dadkana dhegaysanaya haatan haddii qaybo ka mida ay u fakeraan amaba ay u qaataan in dagaalka qayb ahaan aad qayb ka tihiin oo dhaqaale u guraysaan ka sokow in dad saad hadda ii sheegtay aad caawinaysaan haween iyo caruura maxaad ku oran lahaydeen dadka laga yaaba inay saas u fakeri karaan annaga waxaan le way khaldan yihiin waxa dhaqaala loo aruurinayo lacag soomaaliya dhiig soomaaliya lagu baabinayo ma u aruurinayno waa in lacagta iyo hantida aan urinayno waxay ka mid tahay in lagu caawino soomaalida dhibaataysan maahine wax oo dagaalaan we are not supporting dagaala dagaal raalli kama nihi waxaan waa caawinaad ah lagu talagalaya dadka dhibaataysan laascanood iyo agagaarkeeda waayahay dowladda federaalka soomaaliya waxaan maqlayay in dadka mas-uuliyiinta hadlay oo uu ka mid yahay ina aadan cadday wasiirkii hore gaashaandhigga ay dowladda fariimo u dirayeen soomaaliya maxay tahay dowladda federaalka ee soomaaliya fariintaad caawa u diraysaa anigu aweys ahaan oo soomaali ah oo communitiga virginia maamulo waxaan u diraaya fariin federal governmentiga fadhiga ka kaca soomaali baa ku baaba'san meesha mister xasan sheikh presidenta xasan sheikh waajib baa ku saaran ase madaxweyne soomaali iyo diiniya inaad arrintan si deg deg ah aad wax ugu qabato adiga iyo kabinetkaaga maxay uga dhigan tahay jaaliyadda soomaalida halkan kulankan aad caawo qabateen kulankan caawo aan kulannay jaaliyadda soomaaliyeed waxay la tahay mid aad u qiimo badan taas oo aan ku qiiroonayno in soomaali ah oo united ah hal soomaaliya inay jirto ay weligeeda jiri doonto sidoo kaleetana dabcan dhinaca somalilan ee dagaalka ku lugta leh ee madaxweyne muuse biixi iyo haddii dhinaca hargeysa ay noqotona maxay tahay fariinta kaleod u diraysaan so waxa weeyaan dadka haddaysan ku rabin then they have to do their own xaq bay u leeyihiin reer laascaanood inay dowladdooda federal governmentka ay ku xirmaan iyo regional governmentkooda inay dhistaan xoog ma jirto waxa waaye kam shufnaa maraakiib macad allah urid dhinaca nabadda markaad ka fiirisana maxay yihiin fariintaad u diraysaan somalilan somalilan ayi nabad ah waa okay in la fadhiisto nabadda waa ismuhiim laakiin nabad looma galayo cabsi darteed ah its okay in la fadhiisto oo laga hadlo nabadnabad baaqina nabadeed muxuu yahay baaqii nabaddeed waa nabad ah oo aanan macnaa cabsi ku jirin ay dadka la fadhiistaan dadka cabsi naba its okay inaad la fadhiisato oo waan waan gasho
wuxuu ahaa muxiidiin maxamed oo ka mid ah madaxda jaaliyadda waa aweys muxiidiin maxamed oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee gobolka virginia wuxuu u waramayey sahra cabdi axmed